Deegaano badan oo gobollada Boqol iyo Bay ka tirsan ayay ka da'een roobabka xilli-sanadeedka guga, inkastoo roobabka da'ay aysan aad u xooganayn oo aysan biyo dhig samaynin, haddana waxa ay ahaayeen kuwo lagu diirsaday oo ay si aad ah u soo dhoweeyeen dadka ku dhaqan deegaanada ay ka da'een degmooyinka Bardaale, Buur Hakaba iyo Baydhabo oo gobolka Bay ka mid ah, iyo Rabdhuure iyo Xudur oo gobolka Boqol ka tirsan ayay dhibcaha roobka ka da'een waxayna dadka deegaanadaasi sheegeen inay heleen neecaw roobaad balse weli xareeddu aysan gelin waraha deegaanadooda ku yaala. Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in si wanaagsan ay u da'aan roobabka xilli-sanadeedka guga. Dhinaca kale, cudurka shuban-biyoodka ayaa weli saameyntiisa waxaa laga dareemayaa deegaano ka tirsan gobolka Bay. Degmada Ufurow ayaa ka mid ah meelaha haatan uu ku fiday cudurka shuban-biyoodka. Guddoomiyaha degmada Ufurow, Xasan Aadan Nuur oo loo yaqaan Ilkacaas, oo v o a la hadlay ayaa sheegay toddobaadkii ugu dambeeyay konton iyo toddoba qofood inay u geeriyoodeen cudurka shuban-biyoodka deegaano hoos yimaada degmada Ufurow iyo gudaha degmada Ufurow.
degmada ilaa iyo beelooyinka tuulooyinka ay hoos yimaadaan sida buulacaddi iyo dooreebo eesow iyo maxaa tuugso meel la dhahay tuulooyin badan iyo degmado ayaga dhan waa isku soo wada duduub konton iyo todoba qof oo geeraha saddex boqol iyo toddobaatan oo hadda shubinbiyoodka ay u jiifaan saacadda Wuxuu sidoo kale guddoomiyaha degmada Ufurow sheegay inay gaabis tahay gargaarka dawo oo ay helayaan dadka deegaanka cudurkana uu ku sii fidayo deegaano badan oo degmada ka tirsan.
iyo rag badan oo ganacsata marka waxaan rabnaa inay dawladana waa u sheenay dad badan oo loo sheegay dawladda federaalka iyo tan koonfur galbeed ayagana de nagama dhegagaaban waan waxaan u sheegaynaa inay shacabkaas waa shacabkeeda shacabkooda ay kamid yihiin inay si deg deg ah wixii gargaar ay la gaari karaan oo iyo meel kasta ay u marayaan inay u diidaan Si kastaba ha ahaatee, raadadka abaarta ayaa weli laga dareemayaa deegaano ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya, iyadoona ay soconayaan dadaallo lagu caawinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku jira xerooyinka barakacyaasha iyo deegaanada gobollada koonfur galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a Baydhabo.